asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhal waana xubinta murtada maanta ee badanaaba aynu iskula eegno waxa daboolan waxa dahsoon waxa dedan iyo waxyaalaha kale ee intaba ku dhex aasan ama ku malaasan ama ku laxaamadan ama ku dedan ama ku xaabsaaran ama ku duugan ama ku aasan afkeenna hooyo xubinteennan maantana haddii eebba eedmo waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa jirtay nin ayaa socoto ahaa ninkaas socotadiihii wuxuu ahaa safar isagoo safaraha gabalkii u dhacay qoraxdii baa u madoobaatay aaskaa madoobaaday gabal dubay bay noqotay markii gabal dubay noqotayna dayaxna ma jirin walow ay bil saddex iska jirtay bil saddexduna waxaa la yidhi bil saddex reerna waa kaa wadaa reerna kuma geyso mahmaah soomaaliya ha ahayd ninkaa isagiihii heer meel degan ayuu ku soo leexday markuu heerkii meesha deganaa ku soo leexday heerkiiba wuxuu ku yidhi warbawarrama nabad waa laysa salaamay markii laysa salaamay ay goor fiidana tahay yo wuxuu yidhi wuu warwarma wuxuu yidhi nimayahow bal idhaweeya oo bal horta i waraabiya oo idhaweeya socotaan ahaa dhulkuna waa adeentila-aan qoraxdiina waa iga dhacdayoo gabalkii waa dumay sidaa darteed waxaan u baahanahay inaad ihoysaan caawa showheerkan uu ku soo leexday uu leeyahay inaad ihoysaan ayaan u baahanahaydu waa qolo aan martida u roonayn amaba xagga dheefta ku xun oo qoysaskii bakhaylnimada lagu xaman jiray qoys ka mid a ayuu ninku ku soo leexday kolkaasuu wuxuu yidhi haddii eebba eedmahayo niman yahow ii dhoweeya arrintaa iyada ah ayaan idinku soo leexday ninkii ninkii uu la hadlahayey ayaa tanaagooday oo nin kale u dhawaaqay nin kaluu u dhawaaqay siduu u moodahay inuu wax kala dhihi doono ninkii u dhawaaqay ayuu wuxuu ku yidhi hebelow hebelow hebelow hebelow kaalay kaalay hebelow kaalay wuu tanaagooday hebelow kaalay kan la dhoweynaya wuxuu isyidhishow kaasaa harar la dhihi doonaa u dhigay waxaas kii waa imaaday markuu soo istaagu yahaye kii war kaalay war ma hayside gabalkii dhacay baa la ii haystaaye gabalkii dhacay baa laynoo haystaaye kaalay war kaalay war ma hayside gabalkii dhacay baa laynoo haystaa macnaha qoraxdii dhacday ee caawa gabolkeedii dhacay yaa duntay baa laleey qoraxdii baa tagtae ihaya oo annagu qoraxdii ma annagaa ridnay ilaahay baa qoraxdii xareeyey oo dheelmiyey annaga maxaa naga galay buu leeyahay ma ogta ujeeddadu waa sidaa hebelow kaalay war ma hayside gabalkii dhacay baa laynoo haystaa waxay noqotay arrin cajiibteeda leh ninkuna mama ahaynba waxuu filahayy mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamkii eb waxaa la yidhi oo aan dhahaynaa ama ay ahayd oo tilmaan ahaan aan ku soo qaadanaynaa qofba taagtii ha tallaabsado qofba taagtii ha tallaabsado